faslun fii bayaani arkaani tayamumi wa kayfiyatihi fasal bimacnaa faasil baa looga jeedaa waa kala saare wuxuu kala saarayaan wixii noo soo hormaray iyo waxaa soo socdaa fii ma taqadama wa fii ma sayaati bitacwiil ilmasdari wadaat ismu faacil fasl faasil waxaanu kaga hadlayaa sheekhu u guntay arkaantii iyo tirarkii uu lahaa gebagabaysigu iyo kayfiyada iyo qaabkiisii wuxuu ihi markaa yatayamamu waa gebagabaysanayaa yatayamamu waxa uu ku gebagabaysanayaa bikulli turaabin camuud kasta daahirin oo daahira xataa maa yudaawaa bi xataa wixii wax lagu dawaynayey camuudkii wax lagu dawaynayey na ha ahaadee wa biramlin qururuxna haadee fiihi qubaarun boodh uu ku dhex jiro laa bimacdinin macdinkii maya wa suxaaqati khasadin iyo dheriga burburkiisii iyo wa mukhtalitin mid ku darsamay bidaqiiqin iyo wa naxwihi daqiiq iyo wixii la mida wa qiila waxaa la yidhi inqalla alkhaliitu haddii uu yaraado waxaa khaliidka ah ee lagu daray ee dhex galay hadduu yaraado jaaza waa iska bannaan yahay walaa bimustacmalin mustacmal lamay cala saxiixi haddaan qabanno wa huwa mustacmal maa baqiya bicudwihi waa waxa xubinkiisa ku hadhay wakadaa maa tanaasara wixii ka daatayna waa kula mid fil asaxi asax haddaan qabannon ku soconno waxau leeyahay sheekhu waa gebagabaysanayaa camuud kasta ayuu ku gebagabaysanayaa bikulli turaab camuud dhammaanteed ayuu ku gebagabaysanayaa camuuddaasoo daahir ah oo ilaahay wuxu uhi fatayamamuu saciidan ayiba markaa laga soo naqliyey ibnu cabaas inuu yidhi saciid bimacnaa camuud ayadoo jeeda ayibna bimacnaa aahir imaamu shaafici wuxuu yihi isagu waa turaabun lahu gubaar waa camuud boodh leh oo waxaa gala fansaxuu biwujuhikum aydiikum minhu gacmihiina iyo wejiyaalkiina iyo gacmihiina kaga masaxadaa la yidhi markaa minhu tabciid ayay ku tusinaysaa oo shay ay wejigii iyo gacmihii badh ku hadhayo ayay tusinaysaa xataa maa yudaawaa bihi camuud kasta oo daahir ah in lagu gebagabaysto ayaa bannaan uu ku gebagabaysanaya qofki xataa tii wax lagu dawaynayeyna ha ahaatee markaa taa wax lagu daweeyaana waa dhooba ay yidhaahdaan armini ama irmini armini irmini markaa bifatxi ilmiimi wa bikasriha intaba way sheegaan waxaa loo nisbaynaya irminia yacni meel markaa belde ka mida bilaad ruum ka mid ahaan jirtay oo camudeeda ay markaa dadku ay isku dawayn jireen ayay u jeedaan waxaa dhici kartaa inay tahay dee armeniyadan hadda ka mid ahayd jumhuuriyaadkii ama dawladihii midooda sovieti uu ka mid ahaa inay taa tahay lifta wax dhici kara xataa taana ha ahaatee oo magaciidii camuudnimada ayaa ku dhacaya wa biramlin fiihi gubaarun waxaa kaloo markaas ay ku bannaan tahay qururux boodh leh qururux isaguna boodh leh waa ku ansaxayaa maxaa dabaqaadkii dee dhulka ayuunbu ka mid yahay turaabkuna markaa waa jinsi uu leeyahay uun laa bimacdinin maya iyada macdin oo wixii ayaga macdanta ahaa sida masalan dee camuudan markaa nifdiga batroolka markaa laga qoday iyo tan kale markaa macdintan kibriidka la yidhaahda iyo kuwaas iyaga lama ogola wa suxaaqati khasafin iyo dheri burburkii khasif khasaf waxa weeye waa dherigan dhoobada laga samayn jiray beryihii hore la isticmaali jiray burburkiisa oo inaga miyiyada yiminu ka dadkii beryihii hore ayaa dee isticmaali jiray dhoobadaa dee la gubayo ee dabeetana dheriga laga samaysanayo burburkeedaasina ma gelayo maxaa yidhi camuudda iyada la odhan maayo wa mukhtalitin bidaqiiqin wa naxwihi iyo kii ku darsamay daqiiq iyo wixii lamid a sida zacfaraan iyo nuurad iyo maxaa yidhi wuxuu diiday dee inay camuudda ay jidhkii gaadho iyo xubinka ayuu diidaya qiilku wuxuu leeyay inqalla alkhaliitu jaaza haddii uu yar yahay waxaan ku darsamay waa iska bannaan yahay in lagu gebagabaystaa sidii biyihii yaraa marka uu shay maayaca biyihii yaraa siday markay maaciya yar ay ku qaldamaan amba isaga banaanayd bay tana isaga banaananaysaa walaa bimustacmalin cala saxiixi kuwa mustacmala turaab mustacmalahoo la isticmaalin in lagu gebagabaysaa ma banaana liannahu farala ayaa dee lagu gutay dabeedna waxay leeyihiin ma banaanaanin mar labaad in la isticmaalo sidii biyihii oo kale cala saxiixi baynu dhahay qowlka saxiixa kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay waa iska bannaan yahay maxaa yeelay dee mar haddaynu idhi camuudda iyadu xadas ma kor yeelayso ee waxa lagu banaystaa un wixii lagu banaysanayay weysada isticmaalka markaa iyadu ku raadoobi mayso ilaa xadas laguma kor yeelini biyaha ayaa iyagu khilaafsano dee xadas baa lagu kor yeelay bay yidhaahdeen oo waa dee madhabka shaaficiya ayay cilaadaas la xidhiidha odhanaya tayamumku xadaskama kor yeelo haddaba mustacmal maxaa la yidhaahdaa mustacmal laba ayuun baa la yidhaahdaa huwa maa baqiya bicudwihi waxa xubinka ku baaqi noqday masalan wejigii markaad gacanta dhulkaad ku dhufateed wejigii mariso waxaa wejiga saaranee ku baaqiga waa la yidhahdaa wakadaa maa tanaafada wixii ka dhacay isaguna waa kulanay sila asaxe asax haddaan qabanno oo markaa kaa ku dhegan ee xubinka ku haraysa waa laisku waafaqsan yahay kaa ka dhacayna waxa weeyaan waa isna qowlka asaxaa marka meeshii aad ka qaadatay aan mustacmal noqonayn meeshii aad gacmaha ku dhufatay ad ka qaadatay mustacmal noqon mayse waa kaa ka dhacay iyo kaa saaranuun waa sidii biyihii dee waa ka dhacayay waa dhibcihii biyaha ka dhacayay qofka kalun buu lamid yahay bay leeyihin muqaabil asaxaa kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay mustacmal ma noqonayo maxaa yeelay camuudu dee waa shay kafiifahoo adag oo markuu shay meeshii ku dhago dee wixii kale inay gaadhaan buu u diidayaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa qasduhu inuu qasdiya ayaa la shardiyaa camuuda ee falow safatuhu hadday ku saydho riixun dabayd caleyhi gudiisa faradadahu uu ku celceliyo dabeed wanawaa uu niyoodo lam yujzi ma gudayo walow yumima haddii loo gebagabeeyo biidnihi isaga fasaxiisii ogolaanshihiisa haddii loogu gebagabeeyo taasi wa iska banayey waqiila waxaa la yustaradu cudrun cuurdaar ayaa la shardiyaa baa layidhi waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa qasduhu camuudda inuu u qastiyo ayaa la shardiyaa fatayamamuu saciidan ayiba ilaahay baa yidhi u qastiya camuud ayiba bimacnaa daahira marka qasdigana waxaa dariiq u noqonaya usoo rarida camuudda laba wuxuu leeyahay haddii ay ku saydho dabayl baa ku saydhay qasadkii ayuu markaa halkaa farac uga samaynaya kaga tafsiicinaya wuxuu leeyahay hadday dabayli ku saydho oo wejigii masalan ayay kaga saydhay ama gacantii faradadaw markaasuu ku celceliyo wana waa gebagabaysida wuu niyooday lam yujzi ma gudayo walow halkaa dabayshu ka dhabanaysay ha istaagee dee maxaa yeelay qasad baan jihadiisa ka iman oo waxa la waayey dee naqligii iyo raridii sugaysay halka kale wuxuuna yidhi haddii qofkii loo gebagabeeyo biidnihi ogolaanshihiisa iyo qofku yidhi ii gebagabee hadduu u gebagabeeyo oo kii maaduunkee loo fasahay camuudii uu xubinkii usoo ku celceliyay taasi waa bannaan yahay cala nafsi ayuu raacinaya mar halkaa sharaxu sida weysada oo kale ee ninkaa dee inuu niyeeyo ayuun baa la shardiya markaa u soray markuu wejiga masaxayo qiil baa wuxuu leeyahay yushtaradu cudrun waxaa la shardiyaa markay bannaan tahay inuu qof gale u gebagabeeyo qofka ogolaanshihiisa cudurdaar baa la shardiyaa haddaan cudurdaar jirin markaa gebagabaysi u noqon maayo qofka kale u gebagabeeye wa arkaanuhu arkaantiisuna naqlu turaabi camuuda oo lasoo rado weeye ee falow naqala min wajhin hadduu weji ka ra ilaa yadin gacan buu ray aw cakasa ama sidaa waa cagsay kafaa fil asaxi asax haddaan qabano waa kaafinaya wa niyatu istibaaxati salaati salaad banaysashadeed niyadeed weeye laa rafca xadasin xadaskoo yeelkii maya waxa uu leeyahay sheekhu gebagabaysiga arkaantiisu waa naqlu turaab markaa waa ilaa shan shay rugnu shay bimacnaa waa shayga dhinaciisa xooga badan yani xaggana waxay uga jeedaan waxaa lagama maarmaanka ahe maahiyada shaygan la doonayo yani xaqiiqadiisa shayga ka tirsan ee lagama maarmaankaa culimada qaarkoodna toddoba ayay ka dhigeen camuudda iyo qasadka ayay laba rugni ka dhigeen culimada qaarkoodna lix bay ka dhigeenoo camuudda ayay shardi ka dhigeen markaa qasadka ayay kusoo dareen markaa daba wuxuu leeyahay ka ugu horeeya waa naqlu turaabi camuudda oo uu soo raro bimacnaa waa inuu xubinkan uu masaxayo isagu uu nafahaantiisa usoo guuriya u keenaa ama dee siaynu soo marrayba qofkii maaduunkiisa ahaayuu u fasaxay waa inuu usoo raraa haddii masala xubinka camuudi ay iska saarantaho dabeedna uu ku celceliyo uun ma kaafinayso haddaba wuxuu hi haddii uu rado camuudii ayuu wejigu ka raray gacantaanu u raday oo waa sidee sawtaynu nidhi yacni waxa weeye camuudda mustacmalkii waa waxa xubinka ku dhegan ee saaran masalan intuu wejigii masaxay ee ay tii horu ku masaxay ka dhacdaybaa mid kale ay kusoo duhmsa dabayl baa kuso wejigiiba u buuxisay dabeedna wejigiibu ayuu ka qaaday biyihii saas weye hadduu ka raro camuudii wejiga ayuu ilaa gacanta u raray ow cakasa ama gacanta ayuu ka raro wejiga ayuu raray ama gacan buu gacanta kala wara kafaa fil asaxi asax haddaan qabanno waa ku filan tahay waa liwujuudi musamal naqli yacni waxaa la helay oo meeshii xaqiiqowday dee naqlin baa timi farid wuu sameeyey qofki taaniga asaxa qowlkaa kasoo horjeeda wuxuu leeyahy ma kaafinayo meeshii faralka ayuu ka raray oo ma kaafinayo markaa wuxuu la mid yahay isagoo ka rara xubinka barhkii oo barhkiisii kala un roo ku celceliyo un rugniga labaadna waxa weeye niyatu sibaaxati salaa salaad banaysashadeed inuu niyoodo salaadaa iyo wixii la midoo wixii u baahnaa bahaaro ah see dawaafkii iyo kitaabka qur-aan qaadashadii iyo waxyaalihii dahaarada u baahnaa banaysashadeeda ama salaad banaysashadeed ayuu niyoonaya laa rafci xadain laa niyata rafci xadain xadad koryeelkii isaga ma niyoonayo maxaa yeele tayamumku bay leeyihiin dee ma kor yeelo xadadkii ee waa iska istibaax iyo banaysasho ayuunbaa iyagu qabaa xadadkii ma kor yeeli bay yidhaha walow nawaa hadduu niyoodo farda tayamumi tayamum faralkii hadduu niyoodo lam yakfi ma kaafinayo fil asaxi asax haddaan qabano wayajibu waxaa waajiba qarnuhaa niyada la xidhiidhinteeda binaqli soreydda lala xidhiidhiyo wakada istidaamatu a daa'imitaankeeduna waa kulan ilaa masxi shayin inta shay laga masaxayo min alweji wejiga kaaday cala saxiixi haddaan ku socono ee fa ina waa fardan wa naflan hadduu faral iyo sunnaba u niyoodo ubiixaa labadoodiba waa la banaynaya aw fardan ayuu niyooday falahu naflu cala lmadhabi madhab haddaan ku soconno sunnihii unbuu leeyahay aw naflan buu niyooday aw isalaata ama salaad ayuunbuu niyooday tanafala waa sunnaysanayaa lal farda faralkimay cala lmadhabi haddaan ku soconno waxau leeyahay sheekhu low nawaa fardo tayamumi haddii uu niyoodo tayamum faralkii ayuu niyooday lam yakfi fil asaxi asax haddaan qabanno ma kaafinayo maxaa yeelay tayamumku waxay leeyihiin maqsuud ma aha naf ahaantiisa mid maqsuuda ma aha oo loo qasiyo waxaa loola yimaad daruuro iyo dhibaato timi dabeed maqsuud markaa laga yeeli maayo daayada weysada ayaa khilaafsan muqaabil asaxu isagu wuxuu leeya war way ka kaafinayaa sidii weysada oo kale waxaa kaloo waajiba buu yihi qarnuhaniyadii in lala xidhiiriyo binaqli raridii yacni soo raridda camuudda aada soo rarayso inaad niyadii la xidhiidhiso ayaa waajib ah hadde arkaantii kaasay ugu horeeya waxa kale oo waajiba buu ihi inaad daa'imiso niyadii intaad shay wejigaa masaxayso cala saxiix haddaan qabanno isagoon masixin haddii markaa niyadii uu iska uu sii daayo ma kaafinaysa bay leeyihin maxay naqlintani dee rugni ba ahaaday haddana waa hayru maqsuud fii nafsi naf ahaantiisa maqsuud uma aha ee waa inuu intuu wejiga wax ka masaxayna niyadii uu daa'imiya haddaba wuxuu hi haddii uu niyeeyo faral iyo sunne ayuu labadaba wada niyooday banaysashadooda yacni inuu faral iyo sunno labadaba ku banaystay ayuu niyada geliyay markuu gabagabaysanayay odeexaa lahu labadoodiiba waa loo banaynayaa oo sunniya faralkiiba uu kuwa tugan karaa camalan biniyatihi dee say niyadiisu tahay iyadoo lagu camal falayo o lagu soconayo owna waa fardan ama faral ayuunbuu niyooday faral qura ayuu niyooday falahu naflu sunnana wuu raacin karaa mar hadduu faral u niyooday sunnana wuu raacin karaa cala lmadhabi madhab hadda aan qabanno maxaa yeelay sunnayaashu dee waa taabic oo iyagu waxay raacaan dee faralka oo markay dahaaradii ay asalkiiba u ansaxdo taabicinaysna waa kasii awlaysayi mar hadday asalkii matbuuc ahayd la raacayay ay dahaaradii u ansaxday dee kii la raacayey kii raacayena isna waa kasii awlaysayi ow naflan sunne ayuunbuu niyooday inuu sunno banaysto ayuu niyooday faralkii umaba bixin aw isalaata ama salaad uunbuu idlaaqay oo salaad banaysashadeed ayuunbuu niyada geliyey tanafala yacni waa sunnaysanayaayo lahu ficlu nafli almanwiyi sunnihii uu niyeeyey iyo sunno aanu niyeeyin labadaba inuu sameeyo ayuu leeyahy alfardi cala madhabi farada ayada laakiin maya maxaa yeelay aan sidaa loo manaynin dee faralku asal weeyaan nafliga iyo sunuhuna waa taabic waa mid raacaya markaa kii matbuuca ahaa ee la raacayo taabic mid isagu wax raaca laga dhigi maayo waa masalada hore nafliga markuu niyoodo qowlka dee kasoo horjeey ila madhabku labadaba wada yaalay wuxuu leeya faralka waa ku banaysanaya inagoo uga qiyaasanina weysadii tan markuu salaadnimada niyoodayuun iyaduna waa saasi leeg muqaabilu saaxiisa muqaabilu madhabkaasina wuxuu le waa iska banaysanaya faralkii oo salaadu dee waa iska ismujinsi oo labadii noocba dee waa wada waa wada qaadanaysaa markaa labadoodiiba ku banaysanaya si isagoo wada niyooday oo kale wa masxu wajhi wa haaliu ka saddexaadna ka hore naqligu ahaa ka labaadna niyadu ahaa wa haaliu usoo qadar ruriga saddexaad masxu wajhi wejigiisa waa inu masxo uma yadayhi haddana labada gacmood maca mirfaqayhi maca alxusullada walaa yajibu waaji maayo iisaaluhu camuuda in la gaadhsiiyo manbata shacri lkhafiifi timihii khafiifka ahaa yani halkii ay ka baxeen in la gaadhsiiyo waajima walaa tartiiba fii naqlihi fi lasaxi asax haddaan qabano soo raridiisana wax tartiiba ma leh ee falaw daraba biyadayhi hadduu labadiisa gacmadooda ku dhufto oo masaxa biyamiinihi midigta weja uu ku masaxo wa biyasaarihi bidixdana yamiinu midigtiisa ku masaxa kaasi wa iska banaan yahay waxa uu leeyahay sheekhu rugniga isaguna saddexaad wuxuu noqonayaa wejiga uu masaxo oo camudda ku masaxo ilaahay baa yidhi wejiga iyo labada gacmood masaxa kadib markuu wejiga masaxo haddana wuxuu masaxayaa labada gacmood ilaa xusullada ilaa xusullada ayuu masaxayaa oo leannu shaaficiyadu waxay leeyihiin ilaahay wuxuu waajibiyey xubnaha afarta ah in waysada dee la daahiriyo dee gabagabaysigii ka beddelka ahaana laba xubin ayuu ka riday oo wejigayo wuxuu ku soo reebay un labadii gacmood lugihiiya waxaa ka baxay madaxii labadii xubinna gabagabaysigii dee sidii waysada ayuunbay noqdeen halkii un bay ku hadheen bay leeyihiin waana taynu dee soo tilmaanay xadiidkii camaar ibnu yasiir ee saxiix ahaa yacni inuu tilmaamayey intaba gacmaha laga masaxayaa inay tahay ilaa int intaa hore uun ee laabanta gacanta intaa hore kafka ayuunbaa la masaxaya oo kii naskii saxiixa kusoo arooray waana xadiidka ugu sugan ee halkaa kusoo arooray weeye riwaayaadka qaar way tilmaamayaan ilaa mirfaqeynka gaadhsiinaya laakiin waa riwaayaad wax laga sheegay oo aan sugnayn gacmaha masixitaankooda markay afraad weeye rugniga shanaadna waa kala tartiibinu wejiga iyo labada gacmood la kala tartiibiyo hadaa wuxuu i waajib maaha in la gaadhsiiyo isaaluhu turaabka in camudda in la gaadhsiiya waajib maaha mambatu shacri lkhafiif timihii khafiifka ahaa halkay ka baxayeen in la gaadhsiiyo hoos loo geliya waxba waajib maaha maal cusri baa ku sugan dee kuwii adkaa kuwii khafiifkaabu ina yidhi hoostooda in la gaadhsiiyaa waxba ma waajib maayo kuwii khafiifkaa ee adkaana kasii daranayaan kasii awlasiin wax tartiibahoo waajibina ma jiro xagga raridda camuudda marka xubinka labada xubnood loo rarayo wax tartiibo waajibina ma jiro isagoo haddaba inoo sheegaya bal iyadoon wax tartiibi jirin wuxuu yidhi haddii uu labadiisa gacmood dhulka ku dhufto dabeedna eeg waa mar buu markaa ku wada dhuftay muu kala tartiibin dabeedna midigtii wuxuu ku masaxay wejiga gacantii bidixna wuxuu ku masaxay midigtii waa iska bannaan yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin faralka asliga ah ee la doonayaa waa masixitaanka naqligan iyo soo rariddanna wasiilo ayuunbay u tahay marka haddaan waxba la kala tartiibina waxba male bay leeyihin isagu qowlkaa ka soo horjeeda fil asaxi buu ina yidhi wuxuu leeya waa la shardiyaa yani sidii masaxba loo kala tartiibinayey naqligooda iyo soo raridoodana in la kala tartiibiyaa waa shardi wa tundaw waxaa la sunneeyaa atasmiyatu alla magacowiisa ayaa la sunneeya wa masxu wajhi wa yadayhi waxaa kaloo la sunneeyaa wejiga iyo labada gacmood inuu masxo bidarbatayni laba ku dhufasho qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay alasaxu almansuus shayga asax ee sugan ee la caddeeyey waxa weeye wujuubu darbatayni inay waajibayaan laba ku dhufasho wa in amkana bidarbatin haba suurtogala ku dhufasho qura bikhirqatin karin iyo maro yacnii lagu dhuftay haba ku suurtogale iyo naxda wixii kula mida wallahu aclam waxa uu leeyahi sheekhu sunayaashiibu halkan inooga gelayaayo waxaa la suneeya qofkii gebagabaysanaya atasmiya eeba magaco ayaa loo suneeya bismillaahi inuu yidhaha markuu gebagabaysanaya ayaa la suneeya wa masxu wajhi wayadayhi bidarbatayni waxaa kaloo la suneeyaa wejiga iyo labada gacmood laba ku dhufasho inuu ku masaxo oo intuu marka hore ku dhufto dabeedna wejiga u masaxo haddana mar labaaduu ku celiyo labada gacmoodu ku masaxo marka ayagu waxay leeyihin dee axaadiis bay ku soo aroortay labadaa darbiya labadaa ku dhufasho iyada oo dee laguna kaafdoomi karaa hal ku dhufasho marka lagu wada gaadhsiiyo sida xadiidkii camaaru sheegayey maxaa yeelay maqsuudkii ujeedadu bay leeyihin waa camuudda in la gaadhsiiyo waana xasila hal darba ayaan ku xasilay nawaawi ayaa wuxuu deed waxaan idhi al asaxulmansuusu yacni asaxa shayga sugan asax ah ee la caddeeyey waxa weeye wujuubu darbatayni inay laba ku dhufasho ay waajibayeen wa in makana bidarbatin bikhirqatin wanaxwiha haba suurtagal ha ahaato maro yacnii in lagu dhufto masalan maro weyn baa lasoo qaado deedna marun baa saa loogu dhuftay markaasaa dhinacana aad ku masaxday wejigii dhinacana labadii gacmood aad ku masaxday halkaa darbaa haba ku suurto gelaysa e waxau leeyahay waa waajib maxaa yeele khabar xadiis waxaa akimku leeyahay baa ku soo arooray in tayamumku laba darbo yahay mid wejiga mid labada gacmooda abu daauudna waxuu wariyey rasuulku ku gebagabaystay laba darbo midkood wejiga ku masaxay midna dhudhumada laakiin ka hore xaakim waxa le waa mawquuf ibnu cumar buu mawquuf ku yahay kan kalena waa xadiis aan sugnayn oo xataa isaga lafdiisa ayaa sheekha ku sheegay majmuuc sharxu lmuhadab yacni inaanu sugnayn marka iyadoo saasaba haddana sheekhu yacni masalada aan naska adag lahayn buu haddana maanta tasxiixiyey waa ibnu aadam yani wax waa dhaafi karaan laakiin kutubdiisa inteeda kaloo dhan waxau ku tilmaamay marka xagga madhab ahaanun xagga madhabka shaafici marka la eego ayuun bay labadaa darba tahay mooyaane laakiin min jihati daliil siduu isaguba kutubtiisa kale uu ku cadeeyey rawdaha iyo sharxulmuhadabka iyo yani xagga daliil ahaan xaggan kale xoog badan hal darba un leanna xadiiskii camaar ee ugu sugnaa baabkan ayaa kusoo arooray wa yuqadimu wuxuu horumarinayaa yamiinahu midigtiisa wa calaa wejhi iyo wejigiisa xaggiisa sare wa yukafifu lgubaara boorhkana wuu iska fudaydinaya wa muwaalaatu tayamumi gebagabaysiga xidhiirintiisa ayaa la suneeyaa kal wuduy sii waysadoo kale qultu waxaan ihi wakada alguslu maydhiduna waa kuula mid wa yundabu waxaa la suneeyaa tafriiqu asaabicii fariisi inuu kala geeya awalan awala darbatayn labada ku dhufashata hore wa yajibu nascu khaatimihi fargelkiisa inuu siibaano waa waajib fi thaaniyati talaad wallahu aclam yani waa maxay wallahu aclam halkaasa yani uu ku dhan yahay wey hadalkii nawaawi wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu horumarinayaa midigta yani sunanimo midigta ayuu bidixda uga horumarinaya oo markuu labadii gacmood masixinayo waa inuu midigta hormariya wacalaa weji iyo wejiga xagga sare iyana waa inuu hormariyaa wejiga ayuu xagga hore marinaya dabeetana saa usoo marinaya waa shay iska sunaaho wanaagsan weeye wa yukhasifu lgubaara boorhkana wuu iska fudaydinayaa haddii markaa dee labada gacmood uu ku masaxayay haddii wax kale ku masaxayeyba ama waa inuu iska afuufaa ama waa inuu iska yar tumaayu gacmaha ka saydhiyaa ama inuu gacmaha ama waa inuu iska afuufaa rasuulku inu saa isaga fudaydin jiray ayaa ayaa soo aroortay yacni dadka qaar baa intay saa u xamaaraan gacmaha ayay dabeetana wejiga marinayaan oo markaasa iyagoo lagaba didayo ayay dabeetna tukanayaan ay dadkii soo dhex marayaan oo wax laga wanaagsan yahay wey kun yarun baa saa loogu dhufanaya dabeedna waa la maraya intaad camuudi aad iska tunto ama aad iska fudayso waxa kale oo weliba haddana iyadana lagama maarmaan meesha ku jirta dadka qaar baad arkaysa markay gebagabaysanayaan goddheer qodanayo oo le waxaan oo dhami waa wada nijaas god dheer bay dabeedna qodanayaan waa takalluf aan loo baahnayn isma shaqayn weeye yani mar haddaanad adigu wax nijaas aanad ku arkaynin bartaa baabuurtu maraya halkaa dadku marayaan iyaad ku gebagabaysanaysaa mar haddaan adigu wax nijaas oo muxaqaqood ku hubtaa aanay jirin waxaa kaloo layana la suneeyaa muwaalaatu tayamum gebagabaysiga in la xidhiidiyo ayaa la suneeya kalwuduui sidii weysadii oo kale oo dee markaa labadii qowlee ku jiray labadii markaa waa soo gelayaan ila waa saynu qadiim iyo jadiidisoo kala qaadnu qadiimna lahaa waajib weyn muwaalaadku jadiidkuna u lahaa may iska sunna weeyaan labadii qowl halkana way soo gelayaan maxaa yeele mid waliba dee waa dahaaro xadas laga dahaaro qaadanayo oo halkaa dee kala angejin baa lafilaya waxaa inaanay kala angegin ayaa lalahay halkan see lo odhanaya yani biyo kalun baa lagu soo qadarayaayo bimacnaa waa inaanu u kala dhaxaysinin intii hadduu biyo ku weysaysanaya ay ku kala angegi lahaayeen waa inaanu u dhaxaysinin weeye qultu waxaan ibuli nawaawi haddaan ahay wakadalquslu maydhiguna waa sulamid oo maydhashadana in la xidhiidhiyaa way iska bannaan tahay waxaa kaloo la suneeyaa buuhi sheekhu tafriiqu asaabicihi inuu farihiisa kala geeyo awalan awala darbateen labada kudhufashata hore yani inuu kala geeyo oo gacmaha usaa u kala saare si aanu isugu qabanay uu kala saaro ayaa fiican wayajibu nascu khaatimihi fargalkiisa inuu siibaano waajib fi thaaniyati ta labaad in fargal iyo wixii uu xidhnaa iska siibaana waa laga maarma iyo masalan haddii dee cidda qabta markaa in ilaa kuraamaha ilaa mirfaqeynka la masaxayo waa in markaa saacaddiiyo waxaa la iska furaa maxaa yeelay dee biyihii ayagu wax fudud bay hene way ka hoos tusayeen laakiin camuuddii markaa yadu ka hoos tusi mayso markaa fargalkiiyo waa inuu qofku iska saara haddii markaa ilaa mirfaqeynka qabo dee saacaddii wixii lamid ah ilaa camuuddii ma hoos marayse waman tayamama qofka u gebagabaysta lifaqdi maain biyo waayitaankood oo fawajadahu hela waad eegaya in lam yakun fii salaatin haddaanu qofku salaad ku jirin batala tayamkiisi waa buraya in lam yaqtarin waa haddaanu la xidhiidhin helitaankaasi bimaa'icin shay maayica oo biyaha isticmaalkooda diidaya wadalika misaalka catashin oonkiiba weye ow fii salaatin salaad dhexdeed ayuu ahaaday markaa uu biyaha helay salaadaasoo laa tasqudu aan ku dhacaynin gebagabaysiga batalad waa buraysaa calalmashhuuri haddaan ku soconno wa in asqadahaa hadduu ridayana fala ma burayso wa qiila waxaa la yabtulu naflu sunnihii waa buraya wal asaxu asax waxa weeye ana qaطcahaa goynteedu liyatawada'a si u weysaysa ayaa afdalu fadli badan wa ana almutanafila qofkii asax waxa weeye qofkii sunaysanaya laa yujaawizu dhaafin maayo ragcatayn ilaa mana waa cadadan qofkii tiro niyooday mooyno fa yutimu isagu waa dhamaystiraya waxau leeyahay sheekhu qofka u gebagabaysta lifaqdi maan biyo waayitaankood waxyaalihii burinayey ayuu halkan inooga gelayaa wuxuuhi qofka u gebagabaystay lifaqdi maan biyo waayitaankood marka horeba biyo la-aan buu u gebagabaystay fawajadahu dabeedna wuu helay biyihii qasabadii baaba soo dhacday masalan kaa go-nayd qofkaa waxaa loo kala eegayaa bal inuu salaad ku jiro iyo inaanu ku jirin hadduu salaad ku jiro inuu maanic kala jiro iyo inaanu jirin hadduu salaad ku jiro in salaadaasi ay tayamumka ku dhici lahayd iyo inaanay ku dhacdeen marka waxa uu leeyahay sheekhu haddii aanu qofku salaad ku jirin oo isagoo intuu gebagabaystay uun iska caadiya uu biyihii hela badala tayamumhu waa buraya walow waktigu waa cadhiidh ahaaday ijmaac ayaa ibnu mundir sheekha la yidhaha u soo naqliyay masalada xadiidna waa ku soo arooray odhanaya aturaabu kafiik camuudda ayaa kugu filan walow biyo yaanad helin toban sannadoodba biyo laakiin markaad hesho jirkaaga taabsiiyo mari dee leano markii horeba wuxuu u gebagabaysanayay gebagabaysigan u baneeyey biyo la-aan bay hayd mar haddii biyihii uu helay markaa gebagabaysigiisii waxba kama jiraan taasi waa kaa laakiin waa goorma in lam yaktarin bimaa'icin waa haddii aanu la xidhiidhin biyaha helitaankoodaasi shay maayicahoo shay maanicahoo diidaya biyo isticmaalkooda waa inaanu meeshaa oolin masalan haddii aad nin wayse yar aad u dhiibato oo laba bekeeri qaad oo tawaarboolad biyo ii doon oo dabeed ninkii uu kugu soo noqon waayo dabeedna aada hesho adoo masalan aan weli salaad gelin haddii uu waysadii yarayd uu keeno haraadna kax aada u tahay kaa buri maayo gebagabaysigii maxaa yeelay dee biyaan helitaankooda maanic baa jira oo kol laba waad cabbi layda kumaad weysiisateen mar haddii ay sidaa tahay biyaa helitaankooda iyadoo xaaladuna ay sidaa tahay macduumu kale ayay ka dhigayin waxaan lahayn oo kale ayay ka dhigayin waa in lam yaktarin bimaaicin bimaanicin kacadashin oonkii oo kale aw fii salaatin ama biyihii wuu helay isagoo salaad ku jira ayuu helay salaadaasaa laba loo kala qaadayaa salaadani inay tahay salaad gebagabaysigan haddaad ku tukato ku dhicilayd oo aan qadaheedu waajib kugu ahayn iyo salaad kollayba aad ku tukatide inaad soo celisaa ay waajib noqon lahayd oo qofku meesha uu ku gebagabaystay bay laba u kala qaadaan waxay dhahdaan meesha uu qofku biyaha ku waayey uu ku gebagabaystay hadday tahay meel biyo u qaalib ahoo laga helo ase markaasuun uu waayey salaadii wuu tukanaya laakiin wuu soo celinaya markuu biyo helabaydahay shubhadu hadday tahay meeshu meel aan biyo u qaalib ahayn baadiye cidlaabuu marayuu lugeynayeyba halkaasuu isagoo salaadii ku jira markaa uu ka helay maya horta halkaas salaada uu gebagabaysiga ku tukadaa inuu soo celiyaa waajib kumay noqoteen markaa labadaasay u kala qaadeen waxay leeyihin ow fii salaatin salaad ayuu ku helay bihii laa tasqutu salaadaasoo qadaheedu aanu ku dhacayn bihi tayamumkaa qadaha salaadaasi kumuu dhaceen gebagabaysiga oo waa maxay bian sallaa fii makaanin yaqlubu fiihi wujuudulmaa waa inuu ku gebagabaysu ku tukaday meel biyo u qaaliba badalat salaatuhu cala almashhuuri haddaan qowlka mashhuura ku socno salaadiisi waa buraysa ida laa faa'iidata bilishtiqaali biha maxaa yeele wax faa'iidii kuma sun isku shuqlinteeda liannahu laabudda min icaadatiha kolliga mar hadduu soo celin lahaa imkan waa ka buraysa taanigu wuxuu leeyahay laa tabtulu waar mee buri mayso mashhuurka qowlka kasoo horjeeda muxaafadatan calaa xurmatiha war xurmadeeda inagoo horta salaadan ha dhamayso uyucidaha dabeedna wuu soo celinaya wa in asqadahaa haddii uu ridayo hadduu rido bimacnaa tayamumkaasi qadaheeda hadduu riday ridayo oo waa maxay dee waa nin musaafir oo meelaan biyo u qaalibhan ku gebagaystay wey falaa tabtulu salaatuhu salaadiisi markaa kuma burayso maxaa yele maqsuudkiibu dee gudagalay waa ninkii masalan kafaaro gudanayey oo addoontii helay intuu soomay oo kale maxaa yeelay waxay leeyihiin weliba biyaha helitaankoodu dee xadas ma ahayn laakiin maanic buu ahaa tayamumka bilowgiisa diidayay waqiila waxaa kaloo la yidhi qiilku le yabtulu naflu sunnihii waa burayaa sunnihii waa buraya dee faralka ayuunbaa ku laazimaya gudagelidda sunnuhu isaga kuma oo isaga sunna waa la goyn karaya faral laakiin lama goyn karaynin saas ayuu kaasi leeyahy wal asaxu ana qacahaa laakiin asax waxa weeye inuu salaadii gooyo salaadii tayamumka ku dhacaysay inuu gooyo liyatawadaa si weyse oo wayusallee bedelaha ayaa afdalu fadli badan inuu dhammaystiro waxaa kaloo leeyahay asax waxa weeye dee muqaabil asaxaasina waxau leeyahay itmaamka ayaa fadli badan maxaa yeele khuruujkan iyo kabixintan waa camalkii oduraysa walaa tubtilu acmaalakum ilaa in camaladiina haburinina buu yidhi asax waxa kaloo weeye wa ana almutanafila wal asaxa halkaas u taala wal asaxu ana almutanafila asax waxa weye qofkii sunaysanayey ee biyaha helay salaadiisii salaadaasoonu weliba tiro niyoonin afar ragcadood iyo aanu niyoonin laa yujaawisu ragcatayni laba ragcadood dhammayn maayo dhaafin maayo maxaa yeelay labadaasu ku salaamo naqsanaya ilaa mana waa cadadan isaga qofkii tiro niyooday mooyaane afar ragcadood buu niyooday oo fa yutimuhu isagu markaa wuu dhammaystirayaa leanno dee niyadiisii ayaa guntantay bay leeyihiin maktuubadii oo kale ayay markaa shabahday salaadii faralkahayd oo kale ka tiradii uu niyooday ayuunbuu iska dhammaystiranaya walaa yusallii ku tukan maayo bitayamumin gebagabaysi ku tukan maayo hayra fardin faral waxaan ahayn wayatanafalu maashaa wuxuu doono ayuu ku samaysanaya maashaa intuu doono wanadru nadarkii ka fardin buu la mid yahay fil adhari haddaan qabanno walasaxu asaxna waxa weeye sixatu janaa'iza janaasooyin inay asaxayaan maca fardin faral maci waxau leeyahay sheekhu ku tukan maayo qofkii tayamumkii faral waxaan ahayn hal faral waxaan ahayn oo waxay leeyihiin shaaficiya weysadu salaad kasta markii hore waa loo weysiisan jiray idaa qumtum ila salaati baa ilaahay marka salaada u kacdaanba weysaysa tayamkuma bedelunbuu kaha dabeetna weysadii ayaa la nasakhay oo rasuulka ayaa maalinii maka la furtay shan salaadu wayse qura ku tukaday tayamumkii dee siduu ahaa unbuu ku hadhay bay yidhaaheen riwaayo mawquf oo ibni cumar laga wariyay tayamum likulli salaatin walam yuxdis yaanu markay xadasin be taana way u adeegsadeen laakiin wax xujo oo caynkaasoo adag oo ay u keeneen shaaficiyadu arrintaa ma jirto sidaa darteed ayaa waxay ku tegeen rag fara badan oo culimada ka mid a muxaqiqiine in uu gabagabaysigu bedel ka yahay can ilwuduu waysadii inuu bedel ka yahay fa yaakud jamiica axkaami wax alla wixii uu lahaa xukun mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay bedel uga dhigeen may waysadii ay tayamum uga dhigeen axkaamtu lahaa o dhan waa qaadanaya wixii nas cad loo helo mooyaane wixii nas cad loo hele la yidhaahda gebagabaysigu arrintaa kula mid maaha mooyaane taasina halkan ma jirta bay leeyihin oo waxay sugani ma jiro wayatanafalu maashaa wuxuu doono markaa fariidada la jirkeeda iyo la-aanteedba intuu doono ee markaa wuxuu tukanayaa sunna ah maxay dee sunayaashu waa fara badan yihiinoo waxay leeyihin haddii la yidhaahdo dee gebage salaad kasta oo sunno ah ha loo gebagabaysa haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay iman waay waxay macnahaas ka dhigan yahay bayda dee hala iskaba daayaba ama dee inxaris iyo dhibaata ay kaga timaado dadkii wanadru ka fardin fil adhari wuxuu leeyihi nadarkii farad ayuu la mid yahay faradkii cayniga oo kale oo maxaa yeele de qofka nadrayey ayuu ku waajibay markaa salaaddii faralkahayd buu waaji ayuu ayuu shabahay markaa qofkii uma banaana inuu wada tukado tayamum qura inuu ku wada tukado cinda shaaficiya salaaduu ku nadray ilaahay wuxuu igu leeyahy inaan laba ragcadood oo sunna maanta tukado ayaa tidhi xilligaa markaa salaad faral iyo salaada manduuradeed ku nadartay inaad tayamum ku wada kulmiso lama ogola wal asaxu sixatu janaa'iza janaasooyin inay ansaxayaan weeye ama laba ama wax ka badan maca fardin faral la jirki salaad farala hal tayamumo keliya lianna waxay leeyahy faraaidal acyaankii ayaanay jinsigeeda iyo noocooda aanay ka mid ahayn bay leeyihin iyadu wa ana man nasiya taaniga wuxuu leeyahy ma ansaxayso maxaa yeele faral numbeeda jumlada weeyaan dee faralkuma faralka waa shabahaa waxba yaan la kala qaadqaadin mise taanigaas leeyahy wa ana man nasiya wal asaxu ana man nasiya qofka ilaabay ixda alkhamsi shantii saladood mid ka mida kafaahu tayamumun lahunna hal tayamum ayaa ugu filan wa in nasiya mukhtalifatayni laba iskhilaafsan hadduu ilaabo sallaa kulla salaatin salaad kasta bitayamum buu ku tukanaya wainsha hadduu doonaa tayamuma maratayni laba jeer buu gebagabaysanayaa wa sallaa bilulaa tore wuxuu ku tukan arbacan wilan afar xidhiidhsan wabitaanii ka labaadna arbacan afar ayuu ku tukan laysa minhaa aanay ka mid ahay allatii tii badaa bihaa uu ka bilaabay oo mutafiqatayni ama laba iswaafaqsan ayuu ilaabay sallal khamsa maratayni bitayamumeyn shantaba laba jeer ayuu laba gabagayso ku tukanaya wuxuu leeyahay sheekhu asax waxa qofka ilaawa ixda alkhamsi shantii salaadood ayuu mid ka mida ilaawe midiina garan maayo tolo ma duhur bay ahayd ma casar bay ahayd ma cishaaye bay ahayd ma maqrib bay ahayd waa garan waay waxa waajib ku ah markaa qofka hadda inuu shantiiba wada tugo si ay dimadiisu iyo qoortiisu ay yaqiin ahaan ugu beri noqoto markaa waxaana ku filan tayamumun lahunna tayamum qura ayaa ku filan hal tayamum baa shantaas salaadood ku filan maxaa yeelay maqsuudka looga jeeda waa midun intan kalena wasiilo ayuun bay u tahay hal salaadun baa la doonayaa taasi waa kaa waina siya mukhtalifatayni laba salaadood ayuu ilaaway inay iskhilaafsanaayeenna wuu ogaa subax iyo duhur oo kale laba salaadood oo iskhilaafsan inay ahaayeen ayuu ogaa ama hal maalinu ha ka ahaatee ama laba cisho ha ka ahaatee sallaa kulla salaatin salaad kasta bitayamumin gebagabaysii ayuu ku tukanayaa shantii salaadood shan tayamum ayuu ku tukanayaa si ay tii markaa labadii markaasay usoo baxaan wa in shaa hadduu doono wuxu uhi tayamuma maratayni laba jeer ayuu gebagabaysanayaa wa sallaa bilawali ka hore wuxuu ku tukanayaa arbacan walaan afar xidhiidha ayuu ku tukanayaa walaantaasi waa iskaga miisaaluna shardi maaha wuxuu tayamumka hore wuxuu tukanayaa afar xidhiidha masalan subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib afartaasuu ku tukanaya wa bithaani ka labaadna wuxuu ku tukanayaa arbacan laysa minha alatii bada'a biha afar aanay ka mid ahayn tii uu ka bilaabay oo misaalkeennii subax buu ka bilaabay afar aan subax ku jirin ayuu ayuu ka labaadna ku tukanayaa duhur casar maqrib iyo cishaay marka waxay leeyihiin yaqiin ahaan wuu u beri noqonayaa yaqiin ahaan wuu u beri noqonaya markaa qofkii liannahu hadduu labadan uu ilaaway ay dee subax iyo cishaa yihiin midna tayamumkii horuu ka bilaabay midna kii dambuu ka bilaabay hadday labadaa yihiin hadday saddexda dhexe yihiinna dee waa kan mid walba laba jeer tayamum ku tukaday haddii ay subax iyo saddexdan mid ka mida tahayna waa saas leeg hadday cishaayi iyo saddexdan mid kamida tahayna waa saas leeguun yacni mar kastaba yaqiin ahaan buu u beri noqonaya laakiin waxaynu dhi aanay ka mid ahayn tii uu ka bilaabay haddii ay ka mid tahay tii uu ka bilaabay masalan duhur iyo casar iyo maqrib iyo subax ayunbuu markii dambana tukaday markaa yaqiin ahaanu beri noqon maayo bay leeyihiin lianna waxaa dhici karta in labadan la ilaaway inay cishaa yihiin iyo midaan subaxa ahayn cishaa iyo midaan subaxa ahayn markaa tayamumka hore dee middaas aan middaasa aan aan aan subaxa ahayn ayaa ku ansaxaysaa ka labaadna dee cishaygii muu gaadhin fahmana oo dee tayamumkii waa talay hal salaada oo farala ayuunbaa lagu tukan karaa meeshana laba salaadood baa la doonaya oo mutafiqatayni ama laba iswaafaqsan ayay ahaadeen waa laba duhur oo kale ama laba casar oo kale ama laba maqrib oo kale salla alkhamsa maratayn bitayamumeyni wuxuu tukanayaa shantaba laba jeer inbuu laba gebagabaysi ku tukanayaa gebagabaysi kasta shanta ayuunbuu ku tukanayaa marka hadday yaqiin ahaan ayuu beri noqonaya waana laba maalmoodun bay taasi noqonaysa markay mutafaqiinka yihiin walaa yatayamamu u gebagabaysan maaya lifardin farad qabla waqti ficlihi falitaankiisa waktigiisa ka hor waktigii la falayay ka hor u gebagabaysan maayo wakada naflu lmuaqatu sunihii waktiga lahaana waa kulan fil asaxi asax haddaan qabano sunihii waktiga lahaana waa kulan mid waxau leeyahay sheekhu u gebagabaysan maayo faral intaan waktigii la falayay aanu imanin waktiga aada masalan xilligan loo kacayo uun salaadii duhur ayuun baad gebagabaysanaysaa weeye qabla waqti ficlihi xilligii aada samaynaysay ka hor waa inaanad u gebagabaysan wakada naflu muaqatu fi lasaxi sunihii waktiga lahaana sida rawaatibtii oo kale ayaguna waa kula mid waxay leeyihiin tayamumku waa daruuro dee daruurana waktiga dhibaatada waktigeeda unbaa la sameeya ee lagama horaysiiyo taasina waa masaa'ilkaynu sheegnay yani in la yidhi wuxuu la mid yahay un tayamumku waysaduu bedela ka axkaamtiisao dhan uu qaadanaya daliilna looma hayo masaladan ciladaa mooyaane waa daruura darna waktiga lagama horaysiiyo mooyaane saa dartii xilligii la doono ayay ku tegeen culimo fara badan inaad haddaaya ama sagaalka inaad usii gabagabaysan karta salaada duur waman lam yajid ma an kaan biyo helin walaa turaadan laazimahu fi ljadiidi jadiid haddaan qabana waxaa ku laazimaya an yusalliya alfarda faralka inuu tukado wa yuciid wuu soo celinaya ama wa yuciid waan yuciid inuu soo celiyaya waajibka ah wayaqdii waa qadaynaya almuqiimu kii nagaa lifaqdi lmaai biyo waayitaankooda lalmusaafiru saafirkii may ila alcaasibi safari fila saxi kii dee isagu safarkiisa ku caasigaroobay mooyaane waxau leeyahay sheekhu qofka aan helin biyo iyo camuu toona waa waaye xusan buu u waayeyba oo waa maxayay dee waxaa lagu xidhay meel aan biyo iyo camuudtoona lahayn ama dee diyaarad baad la socotaa biyo iyo camuudtoonaba laga waa ama sharcan oo dee waxoogii biyo wahayeen laakiin cadash buu ugu baahanyay ama camuud yar wuu hayaa dee masalan waaba wax qoyinoo meeluu kaga gabagabayso aan lahayn laazimahu fi ljadiid jadiid haddaan ku socono waxaa ku laazima in salliya alfarda wa yuciida faralka inuu tukado soona celiyo ayuunbaa waajib ku ah faralka xurmatulwaqti buu tukanaya waana soo celiya markuu midkood helo markuu midkood helo ayuu soo celinayaa biyuhu waa caadi laakiin gebagabaysiga goormuu kusoo celinayaa haddii uu ka hela meel ay salaadu ku dhici lahayd oo ah meelaan biyo u qaalib ahayn hadduu ka helo haddii laakiin meel biyo u qaaliba uu camuud ka helo camuuddaa kusoo celin maayo leanno ayada laftii haddana mar labaad inuu biyo kusoo celiyaa bay noqonaysaa waa cudurdaar naadira bay leeyihiin oo aan daa'imin wayaqdi lmuqiimu qofkii muqiimkaaya nagaagu qadaynayaa buu yidhi lifaqdi lmaayi ee u taymumay almutaymi u taymumay lifaqdilmaayi biyo waayitaankood qof iska caadiya oo iska degan oo meeshuna biyo u qaalib tahay hadduu biyo la-aan u tayamumo salaadda wuu soo celinaya lalmusaafiru musaafirkii isaga maya qofkii socotada ahaa ee u gebagabaysay biyo waayitaankood isagu soo celin maayo salaadii maxaa yeelay dee waxa caama in biyaha socotadu ay weydo ilal caasi bisafari dee kii safarka ku caasigaroobay mooyaane sidaas ay haddaan qabano leannu ehlo ruksa ma haysa waa caasi socdaalkiisana waa cisyaana markiis horeba markaa ruksada dee dadka dar ilaahay u socdaa loo baneeyey tuugta iyo khaymiinta looma banayn bay leeyihi caasi bisafari marka xagga ayaynu ku gaari doonaa insha allahu tacaala caasim bisafari caasim fi safar caasimun fi safar bisafar saddex baa loo kala qaadaayo waman tayamama libardin qofka u gebagabaysa qabow qadaa fil adhari adhar haddaan qabano u qadaynaya qofka u gebagabaysa qabow ee dabeedna ku tukada adhar haddaan qabano wuu qadaynaya maxaa yeelay beredkan iyo qabowgani dee isagu sabab naadiraba yuu ahaanine dee in laga caajisa wixii biyo aad ku kulaysanaysa ama maryihii aad isku dadaysay ayaa naadira oo aan hadiyo goraalo dhicin taanigu wuxuu leeyahay maya waxba ma qadaynayo muqaabil adra ka soo horjeeda ow limaradin ama xanuun ayuu markaa u tayamumay u gebagabaysay xanuun yamnaculmaa mutlaqan biyaha diidaya yani dhammaan ahaan mutlaq igan waxba la kala xubnihii dahaarada oo dhan xanuun ka mancinaya ow fii cudwin ama xubin qura ka mancinaya walaa saatira wax saaranina ma jiro walaa saatira wax saaranina meeshaa ma jiraan falaa maya qada laguma lahaa ilaa an yakuuna bijurxii damun kasiirun inuu ku sugan yahay jaraaxadiisa dhiig fara badani mooyaane wain kaana saatirun haddii saatir uu ku sugan yahay lam yaqdi fil adhari adardaan qabana ma qadaynayo in wudica calaa tuhrin haddii taxaaro lagu dhigay fain wudica calaa xadain xadas haddii lagu dhigay wajaba nascuhu in la siiba ayaa waajiba ee fain tacadara hadduu suurto geli waayo qadaa fi cala mashhuuri mashhuurdaan ku socona u qadaynaya waxau leeyahay sheekhu qofka u gebageyso liberdin qabow qofka u gebagaysaysa waa qadaynaya fil adhari hadhow markay dee qabowgan iyo waxana ka kaco biyaha hadiirsoo dabidnaha soo celiyo ow limaradin yamnaculmaa mutlaqan ama wuxuu u gebagabaysay xanuun biyihii inuu xubnihii oo dhan u isticmaalo diidaya ama maya xubinuun in loo isticmaalo ayay diidayaan walaa saatira xubinkaa wax saaranina ma jiraan oo ama kabnaa ama wax kale qada laguma laha qofkaasi ama xaadir ama musaafir ha ahaado maxaa yeele maradku waa cudur dee caama oo ay dee dhibaato noqonayso soo celintu diintana ilahay dee u xariisiyo dhibaataa looma gelin ilaa wuxuu leeyahy de qofkii isaga jaraaxadiisan iyo dhaawiciisan dhiig fara badan uu lahaa mooyaane dhiig fara badan oo aan la cafiyeynin qofkii lahaa mooye isagu waa tukanaya dabeedna waa qadaynaya maxaa dee dhiiggaa faraha badan baan macfiyo ahayn oon la dhaaf karaynin wa in kaana saatirun buu ihi haddii xubnaha ama barhkeed wax saaran yihiin sida jabiraya kabna oo kale lam yaqdi fil adhari adhar haddaan qabana ma qadaynayo salaaddii ma soo celinayo waase goorma in wadaca hadduu saatirka calaa duhrin ku saaray isagoo wayse qaba hadduu kabnaha iyo waxaa saaray wuxuu salaad ku tukado ma soo celinayo haddii laakiin uu xadas ku dhigay oo isagoo waysada uu saaray waxa waajiba inuu nasciyo u siibo hadduu suurto galo inuu saare ayaa markaa waajib ku noqonaya ee haddii oo markaa deedna u masaxo haddii ay suurto geli weyda siibitaankiisa si adkato dee gacantii ay kala dhacaysana oo dabeedna saa ku masuxu ku tukado qada cala mashhuuri mashhuur qowlkaa mashhuur haddaan ku soconno waa qadaynaya maxaa yeelay dee shardigii ayaa la waayey ahaa inuu dahaaro ku dejiyo taanigu wuxuu leeyahay ma qadaynayo cudurdaar ayaa jira oo wax qada ah lama imanayo waxaa kaloo weliba iyagu sii shardiyaan shaaficiyadu markaan la soo celinaynin in aanu shayga kabnaha iyo waxaasi aanu qabsanin dhulkii saxiixa ee fayooba ilaa maa laabudda minhu wixii lagama maarmaanka ah mooye wax kale waynaanu ka qabsan haddii masalan dee balastarka waxooga yar un looga baahno gacantoo dhan dabeedna la duubo ya waxay lein waa la soo celinaya taa adigu inta lagama maarmaankaa hun waa in la saaraa qadaa cala almashhuuri shuhurdaan ku socno uu qadaynaya allahu aclam